عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal caawna casharkan mawaaqidaan dhammaynayna insha allahu tacaala halkii waan u yarkaadinaya habeen kale aan ka dhigi doonaa waay waa yar dheerta waxaan ka baqanaya inuu qayb iga hadho baabu tabkiiri bisalaati fii yowmi khayimin aadaakani baabu salaati salaada baabkeedii baabu tabkiiri waa degdega iyo balmel loo degdegayo bisalaati salaadii fii yowmi khayimin ay fii yowmin dii khaymin maalinta cirku daruurta leeyahay ay dhici karta wakhtigii dee uu dadkii ishtibaah jiray ay dhici karto inay wakhtigiiba kaba ay ka ay matalan ama ka horeeyaan ama kaba dambeeyaan khaasatan dambeyn oo kaleo wakhtigiiba uu baxa salaada bal taas degdegii loo degdegaye hore loo tukanayo ayuu baabkiisii yahay kale waa wuxuu inoo soo dhigayaa xadiid aynu halkii kuba soo marray casarkii marka xadiidkaasnain waa lafdigiisu horta dee macno guud buu kaba qaatiya saxaabigu siduu daliishaday walow lafdigu markaa khaas ahaayoo salaad casar ahaa waqtigeennana alxamdu lilah waa tan aynu waqtigii inoo dabdisan yahay inkastoo dhulku madow yahay ama cirku daruur leeyahay laakiin aanay dadka waqtigii ka qaldamayn amoo dee ay garan karaan waqtigii markuu galay iyo markuu baxay dee adawaadkan laynooguba dabdiyo ilaahay inooguba nicmeeye daraaddeed marka laakiin ishtibaah jiro weeye bal markaa jaanibkaas buu baabkeedii yahay xadaثna mucaad bnu fudaalata qaala xadaثna hishaam can yaxya huwa bnu abi kasiiri can abi qilaabata ana abalmaliixi xadaahu qaala anahu qaal waa dee xadiid aynu dhowaan soo maray sanadkiisana inta dambe oo dhammi waa markii horeba waa dadkii uu kaba warinayey abulmaliixna markaa magaciisa iyo horaan usoo sheegnay ee aabihii magaciisaoo dee saxaabi ah marka qaala wuxuu uhi kunaa waxaan ahayd maca buraydata burayda maciisaan ahayd fii yowmin maalin dii khaymin kollay khaswana way joogeen cirku uu daruur leeyahay oo bal matalan waqtigii dee waxa weeye cirki kol hadduu daruur leeyahay saacadahan lagu dabdinayaana aanay jirin dee waxaa la arkaa waqtigii ijtihaad iyo bal taasu mooyaan la ijtihaado u mooye si yaqiina inaan loo ogaan karin haddaba maalin sidaasaanu la joognay fa qaala wuxuu yidhi bakiruu bisalaati bakiru atabkiir waa almubaadaratu fii awali lwaqti weeyaan waa tan tabkiirka jumcada hore loo tegayo macnaa u degdega oo hore u tukada bisalaati salaada laftigu waaba caamo waa salaadihiiba laakiin salaad casar bay markaa joogeen fa ina nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man taraka ruuxa ka taga salaata alcasri salaada casar xabida waa burayaa camaluhu camalkiisu uu burayaa xadiidka habeen dhoweydun baan soo haynay aimada qaarkood baa bukhaari waxay kuba bushiyeen lafdigii xadiidku wuxuu ahaa dee man taraka salaata alcasri marka muu odhan dee iyadoo salaaddii casar loo degdegay iyo wuxuu ka cabiray un atabkiir bisalaat waana raawiga lafdigiisii ama saxaabiga xadiidka lafdigiisii weeye tiibuu kaba cabiray oy leeyihin waxaa mudnayd badanaa dee inuu lafdiga xadiidka tarjamada uu ka soo qaato halkan uu cibaaradii saxaabiga uu kaba soo qaatay oo tarjamadii markaa qowlkii burayda yeeshee xadiidku ma yeelan laakiin arrin baa jirta dee sooba noqnoqoto kitaabka oo ah bukhaari caadadiisa inay tahay xadiidkan alfaadihiisu waxyaalahu kulansaday xataa laftigu isagu soo arooriyeyba lafdigaasi aanu noqon horeynuu soo aragnay shardigiisa xataa ayaanu gaadhinbe inuu kolkol tarjamada iskaba soo dhigto xadiidka dee riwaayaadkiisiiyo alfaadihii kuba yimi wax kaba mida tanna markaa baabkeedunbay noqon oo halkaa ictiraad ma jiro atabkiirna wuxuu sheekhu leeyahay halkan waa almubaadaratu ila salaati fii awal waqti si guud waa iyadoo loo degdego salaadii oo waqtiga bilowgeeda laba tukado asalka hore tabkiirkuna waa shayga waa wax loo kalahay weeye ama aroor laba sameeye ficlu shay bukratane laakiin markii dambe maxaa loo isticmaalay shaygoo waqti hore ama dee hore loogu degdegon xataa ayaanay waqti subax iyaba noqoninbe imanka halkan casarkiiba ayadoo dee casarkiina waciidkan weyn baa kaba ratimayo sanbuu dee matalan tan uba yidhi ee guud ahaan marka aan dee waxa weeyaan aan dee khaasatan la ogaado waqtigii inuu galay ama aada loogu malaynayo in hore loo tukado taas baa macnaa guud noqonaya xadiidkana dhowaan baan soo aragnay baabulaadaani bacda dahaabi lwaqti abwaab dhowraa isukeen raaci doonta imika halkan kale ama afar baab dee marka dambena abwaab kale intaynu mawaaqida ku jirna iman doonta afarta baab kolley waa salaadaha qadaynteediiyo wax ku tacalluqsan weeye salaadii ama faa'itada ahayd bal waxyaalo kuba tacalluqsanun ama iyaga tartiibtooda ha noqoto salaad ku dhaaftay marka la tukanayo miya ma loo aadaamaya haba noqotee laakiin abwaab ku tacalluqsan salaadahaas fawaa'idda ee ruuxa dhaafiya qadihii iyo wixii iyadu la xidhiidhsanaa ayay abwaabtan imika dee iyaguna calaaqayd waqtigii laba leeyihiin bal tibuu markaa baabkan iyo abwaabta ka dambaysay noogu keenaya wuxuu uhi sheekhu markaa raximahu llahu tacaala baabuladaani adaankii ayuu baabkiisii yahay bacda dahaabi lwaqti waqtigii intuu tegay dabadeed la aadaamayay oo waqtigii oo baxay salaada waqtigeedii oo baxay iyadoo bal waxa weeyaan salaadii laakiin la qadaynayo aadaankii loo aadaamayo waa taa mashruuciyadeeda ayuu markaa baabkeedii yahay kolley imaka halkan xukunkii waa jasmiyey oo bacda dahaabi waqti in la aadaamayo waa jasmiyey khilaaf xooglina waa jiraayo kolley usuushiisa aan yar ishaari doono ee dee bal matalan maxaa jira axaadiidta timin baabka ayaa taa sariix ku ah ama keenayso siibuu u jasmiyoona u dhigan istifaamya saynu soo marray marka xukunka khilaaf ku sugan yahay inuu mawrid alistifaam soo arooriyo ama usluub kaloo aanu wax jasminayn uu kuba soo arooriyo aanu uba dhigan wuxuu yihi markaa xadaanaa cimraan ibnu maysarata qaala xadaanaa moxamed bnu fudaylin qaala xadaanaa xusaynu can cabdillaahi bni abi qataadata can abiihi qaala anahu qaala bal sheekhan bukhaariye cimraan ibnu maysara waa nin reer basra ah oo hiqo ah oo bukhaarina waa ka wariya waxaa la wadaagsadaa abu daa-uude laakiin waa hiqaat ruwaat waa nin reer basra aan leenahay abulxasan albasri maxamed ibnu fudayl ibnu khaswaan marar kala duwan baan soo maray xuseynkan sanadka ku suganyina xusein ibnu cabdiraxmaan baa la yidhi waan filayaa isagaba waan soo maray asulami laakiin bal waxaan leenahay waa nin atbaacu taabiciintii dadkii ugu yaryaraa ee ugu dambeeyey kaba mid ah waa nin kutubta lixda aba riwaayo ku leh laakiin waa nin hiqo ahese markii dambe iyo dee waqtiyadiisii dambe ayaa xifdigiisu xumaaday waa dadkii ikhtilaadku ku yimi isbeddelka xifdigoodii dee dadka axaadiidtiina inta badan kutub lama ictimaadsanayne korkoodaabay axaadiidtii ictimaadsanayeen markaa dadka ikhtilaadku ku yimaada ama xifdigoodu marka dambe xumaado iyagoo markii hore dad hiqaadaba ahaa kolley xukumka ay leeyihiin waxa weeye axaadiistoodii qabla alikhtilaad laga wariyeyna waa la aqbalaa axaadiistii bacda alikhtilaad laga warinayana waa la celiyaa walow dee taasba kolkol haddii la ogyahay xadiidkan inuu dabdiyey la qaadan karo dee say ku kala soocaana inta badan waxa weeyaan waa xagga ruwaadda isaga wax ka warinaysa oo ruwaadii baa dee inay kolley nin muddo dheer cilmi loo doonanayay ama cilmi isagu nashrinayay kuwa waqtiyadaa hore xifdigiisu fiicnaa laba kulmayna way jiraan kuwa mararkan dambe laba kulmayna way jiraan kolkol kuwa labada xaalaba la kulmayna way jiraan oo haddii bal markaa xadiidkoodu kala soocayna waa sax marka aan xadiidku kala soocnayna kolley xadiidkaasde waa laga joogsadaa haddii wax ogeynaya aan la helin ninkana dad kala duwan oo moxamed ibnu fudayl ka mid yaha saxiixa bukhaari ku sugan iyagu kaba warinayo waxaa ka mid ah shucbo iyo sufyaanu thawri iyo khaalid udaxaan iyo ragle raggaa waxaa la ogyahay qabla alikhtilaad bay wax ka wariyeen laakiin rag baa jira bacda alikhtilaad waxaa raggaa ka mid a moxamed ibnu fudaylkan iyo abu cawaano iyo rag leh ayaa la iyaguna bacda alikhtilaad ah laakiin bukhaari raggaa iyagu qablalikhtilaad ka wariyay sidaa hushaym iyo sufyaan iyo shucbo iyo raggaa leh ee waaweynaa iyaga dee xadiidkoodii guud ahaan cilla ma jirtee uu wariyaa qolooyinkan sidan maxamed ibnu fudayl iyo ragga lehee bacdalikhtilaad la kulmayna bukhaari wuxuu wariyay axaadiidii lagu raacay waa axaadiidii duruq kale ay jirtee la ogayay markaa inay xafdisan yihiin macnaa wax isaga un intay kaba wariyeen aan mutaabaca jirin iyo wax kaloo laguba raacay taas kama wariyo oo bal matala moxamed ibnu fudayl baa kaba mida dadkii bacdalikhtilaad iyo abucawaano iyo raggaas laakiin waxa weeye wuxuu kaba wariyaa bukhaari ma tubic caley nin xusein ibnu numayr la ydhaha lakiin ninkaasi xadiid keliya bukhaari kuba leeya wuxuu dariiqiisa kuba warinayo uu dambeeyaay bal ragga ninkani kaba mid yahe markay xusein kaba warinayaan bacdalikhtilaadna arrintoodu ahayd waxa weeyaan bukhaari wuxuu ka soo saaraa un maa tuubicu caleyh wixii cid kale ay la wadaagsatee laogayay markaa xadiidkii dabdisnaa inuu yahay waa xusein ibnu cabdiraxmaan can cabdillahi bni abi qataada can abiihi abihi abu qataada farisulislaam qaala wuxuu hi abu qataada sirna waanu soconnay maca anabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa leylatan habeen macnaa habeen bay iyagoo waxa weeyaan dee khaswo ayaa loo baxay oo xal arkaa waa soo laaban bay ahayd marka habeenkii baa la gudayay oo la guuro gelayay fa qaala bacdulqowmi qowmkii barhkood baa waxay yidhaaheen low carasta binaa yaa rasuul allah dee waa dad maalintiina way socdeen habeenkiina waa la socdaa weliba gelin dambaa la gaadhay oo socod lagu gaadhay bal haddaad degi lahayd oo bina annagaadna dejin lahayd yaa rasuulallah way fiicnaan lahayd may amrin oo may odhan dee saa iyo saa yeel ee way u bandhigeen dee wax maslaxadoodii iyo dantoodii ah ayay u bandhigeen oo weydiisteen baloo rasuulka ilaahi waa calaa sabiili ilcardi oo ay leeyihin bal haddii aada degi lahayd nala degto maanta tacriisna waxaaba la yidhaahaa dee nusuul aakhira leyl waa barhkoodna nusuul guud ahaan marka aan dee la yardego unan meesha lagu nagaanayn bay kaba wada dhigaan ama aakhira leyl tacriisku bal taas ayaaba dee fiicnaan lahayd oo mudnaan lahayd bay yidhaaheen qaala wuxuu ihi akhaafu waqti dambe weeye akhaafu waxaan ka cabsanayaa an tanaamu inaad seexataan cani salaati salaadii subax ayuu yihi inaad ka seexataan ayaan kaba baqanayaa qaala bilaalu bilaal baa wuxuu ihi ana uqidukum anaa idin toosinaya kale waxaa la arkaana ciidankao dhammi inuu kala yar maqmaqnaa markaas waayo xadiidka muslim ee abu qataada iyaduu aada u dheeraaba rasuulka ilaahayna wuu laba socday habeen gelin dambaan aman mara toddoba iyo meelahaas baaba ahan sida lafdigaas oo dhibana ay dhacaysa rasuulka ilaahay intuu dariiqa socday ayaaba isaga naftiisa luloodo kolba waxa weeyaan isagoo raaxiladii fuushan buu dee iilanayayoo abu qataadna uu la socdo kolba uu yar taageerayay ilaa markii dambe uu kuba dhowaaday malaadhicida uu aada u taageeray markaasaa dariiqa ay ka baxeenay degeen dadkiina ra'yigan bay soo jeediyeen bilaal baa yidhi anaa idin toosinaya fadajacuu way jiifsadeen waa asnada bilaalon dee rasuulka ilaahayna bilaal toosintiisiibuu kuba talagalay kollay iyagii waa taa aan leenahay cardi bay la yimaadeen iyo bandhiguuna may ahayn amar iyo ilzaam rasuulka ilaahayna jaanibkuu laba yimi maslaxadii diineed buu ilaaliyey oo wuxuu ka baqdayba salaadaasi inay dhaafto waa ka yidhi waxaan ka cabsanayaa in dee salaadii aan kaba seexano bilaal baa markaa tan islaasimiyey oo ku ballan qaaday rasuulka ilahina uu seexday waxaana jirta xadiid axmed iyo ay wariyeenoo rasuulka ilaahay ixtiyaadka jaanibkaa cibaadada iyo daacada in markay noqoto in khaasatan waqtigaas la seexa in waqtigaa la gudayo oo kale ayaa hadduu habeenkii waxoogaa harhsan yahayna oo waqti la yidhaah waa laga toosi karaana rasuulka ilaahay hagaag buu jiifsan jirayba marka uu dee waqtigu dhow yahay uu ka baqanayo salaadii inuu seexdana intuu diraciisa taago ayuu kafkiisa eeg diracuu taagayay kafka ayuu barkimo ka dhiganayo sidaasuu u jiibsanaya macnaa dhinacii dhulka mu wada dhigahayn intuu gacantiisii taago ayuu dee waxa weeyaan barkin oo kale gacantiina kaba dhiganayo sidaasuu jiibsanaya waa ixtiyaad iyo dhowr bal salaadiisi aanay dhaafin khaasatan marka waqtigu dhow yahay bal imanka bilaal baa ku ballan qaaday waa asnada uu tiiriyey bilaalun bilaal dahrahu dhabarkiisiiba ilaa raaxilati dee wuxuu isla haddaad jiifsato waa waqti dambe kolleyna waxaan filayaa dee markii tayamumka waa tii xadiid aynu soo maray nooc kuba dhowaatan haddaad seexato wuxuu isdhi waa dee hurdadaa kula tegiya oo dhinacba dhulka dhigaale uu seexanayay dhabarkiibuu saa ugu tiiriyey raaxiladiisii fakhalabatu caynaahu labadiisii indhood ayaa ka qaalib noqday macnaa uu seexday fanaama uu seexday kollay waa dadaalan fastayqada fastayqada nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa baraarugoo soo toosay walxaal qad dalaca uu soo baxay xaajibu shamsi shamsada ama cadcadda darafteeda cadcaddi baa markaa yaanay soo wada bixinba yaanay dheeraanne cadcaddi baaba iyadoo wax ay ka soo baxeen ayaa rasuulka ilaahay toosay fa qaala wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay baa yidhi yaa bilaalu bilaalow aynamaa qultu macnaa dee wuxuu waxbuu ku ballan qaaday waxbuu islaamsiimiyey bilaal ee tuu yidhi aynamaa qulta ayna alwafaau bimaa qulta weeye meeday oofintii dee aada oofin lahaydba wixii aad ku ballan qaadaad tidhi waa adigii yidhi anaa uuqidu kume meeday sadigan aana toosin adigiiba seexday waaba laga hor toosay fa qaala wuxuu yihi qaala bilaal baa wuxuu yidhi maa ulqiyata lama tuurin isaguna deetu ku talagalay waxa weeye waa mu-adinkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal aadaanka hore ayuu aadaami jiray waqtigani waa waqtiguu kici jiray oo isaga iyadoo dadka isagaaba toosinayo aadaankiisa lagu toosayo kii suxuuranaya iyo kii maydhanaya iyo kii salaada u diyaargaroobayaaba aadaankiisa hore lagu toosi jiro waqtigu caadada ulahaa inuu soo jeedo dee waxaabu islahaa markaas dee waa waqtii kolley aad kici jirtay oo ama dee taasi waqtigaa waad iska kici doontaa waad seexaan markaa hurdadiiba ka qaalib noqotay markaasaa wuxuu ihi maa ulqiyata lama tuurin calaya korkayga nawmatun seexasho miluhaa qad weligayba hurdatan lamida hore uman arag buu yidhi taas qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu yidhi dee markaa wuu cudurdaartay dee macduurna weeye waa ruux markaas isagu in seexday oo wax dee dushiisa saaranimaba jirto ina allaha qabada arwaaxakum xiina shaaa waraddahaa calaykum xiina shaaa ina allaha ilaahay qabada waa qibdooday arwaaxakum nafihiinii xiina shaaa markii uu doonay ayuu qibdooday waraddahaa calaykum xiina shaa waanu idiin soo celiyey markii uu doono ilaahay dee waxa weeye arwaaxdiinii waa qibdooday kolley qabdigan ruuxu waa dee seexashadan ay seexdeen ruuxdii waatanoo isma ogin oo tacalluqii ay daahir aljasad ku tacalluqaysay waa kan tegaya in walow baadinkii weli ay dee baaqi kuba tahay haddaba markii uu doonay baa ilaahay subxaana wa tacaala ruuxdiinii qabtay dee markuu doonana uu soo celiyo allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha laba tawafi baaba jire ilaahay nafaha waa qabanayaa markaa dee waqtigaa ay dhimanayso dee guud ahaanba daahir iyo baadinba jirhkii waatan ka tegaysa tacalluqeed go-ayo walatii lam tamut fii manaamiha ay wayatawafa alatii lam tamut ti aan dhimana rabbi ruuxeeda wuxuu qabanayaa fii manaamiha hurdadeedaoo dee markaa kii iyadana uu qadaray inuu saa kuba dhintana kumaba soo noqonayso kii loo qadarayna waa tan waxa weeyaan kuba soo noqonaysa haddaba markii ilaahay doonay dee waa kaa idin seexiyey oo ruuxdiinniibuu qabtay dee markii uu doonayna waa idiin soo celiyey waxaa saxiixa muslim iyo kuba sugnaa inuu rasuulkii yidhaahay amaa inahu laysa fi nowmi tafriid kol hadday hurdo tahay hurdada gaboodfal kuma sugno ruuxii waa macduur ruux gaboodfalay maaha salaadan uu kaba seexday ee tafriidku waa dee salaad soo jeedka ugu dhaaftay ilaa waqtigii kale kuu gelaya taas baa tafriida ee hurdo iyada macduur baa tahayo ruuxa ismina ma jiro wax saarani mama jirto hurdada tafriid markaa waxaan idin helay maaha waxaa wax ku leedihiin oo idinka taqsiirkiin iyo gaboodfalkiinnii ah ma aha yaa bilaalu bilaalow qumkac oo faadin binnaasi dadkii waxaad ogeysaa bisalaati waa halkan maxalu shaahidku aadaan bacda dahaabi lwaqti waqtigiina wuu baxay oo dee waxa weeyaan markaasna waaba la weysaysanayay oo dee intay xaajo gudanayeen ay weysaysanayeen baabay cadcaadina kor noqotay adinna ogeysidee aadaankuba waa iclaamuun macnaha dhawaaq weeyaanoo salaadii u aadaam dadkii si ay isugu yimaadaan dadkii meesha joogay oo jamca loogu tukado fa tawada-a rasuulka ilaahay baa weysaystay kollayna dee dadkiina way weysaysteen riwaayo dambayso kitaabka meel dambe kuba iman doonta bal dee ina xadiidka waa taanaan lahayd maxamed ibnu fudayl baa xusein kaba warinaya waana dadkii bacdalikhtilaad la kulmay bukhaarina wixii cidi ku raacday buu qolooyinka kaba wariyaaye hushaym iyo waxaan idhi sufyaanu thawri iyo shucbe iyo waa qablalikhtilaad khaalid udaxaan iyo xadiidkao hushaym ka warinaya xusein oo meel dambe oo kitaabkaa kuba sugan ayaa wuxuu ahaa faqadaw xawaa'ijahum fatawadauu ilaa an dalacat shams dadkii xawaajtoodii bay guteen oo dee ninkii kaadi unba adigu bal waa la taasay way weysaysteen oo markaa iyadoonay ahaynba cadceeddii markaasay soo baxaysay waqtiga karaahadu haydi dhaafta aanay ahaynba ayaa intii dee weysada iyo xaaja gudasho laguma jiray ayaa cadceeddu kor noqotay weeyaan oo arrintu iyadoonay ahaynba waqtigan waqti la tukada maahe haydi dhaafto waayo ruuxu marka uu tooso waqtigaas salaadu waqtigaas weeyaan oo waqti kastaba waa tukanayaa riwaayada dambaan ay noo caddaynaysaa bal markaasaa rasuulka ilaahay wuu weysaystay way xaajo guteen way weysaysteen falamaa falama irtafacat ishamsu cadceeddii markay kor noqotay wabyaadat ay caddaatay oo dee marka hore ay soo baxaysa iyo marka ay dhacaysa waa tad midabkan cadaanka iyo dhalaalka male markay kor noqoto dhalaalkeedan iyo ishraaqeediiyo waa kaa muuqanaya haddaba arrinkuna wuxua intii la weysaysanayay dee weyse keliya maahee la xaajo gudanaye bal taas baabay intan la ysla gaadhay ayuu qaama kacay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fa sallaa salaadii ayuu tukaday dadkii isagoo tukinaya abwaab qadaa ku sacaaqsan baan idhi ayuu baabkuguba horeeya bal dee umuuro qaarkooda waxyaalaha xadiidka iyada inooguma suganee ta hore waa ta aan sheegnay laakiin masaladii imaka halkan wuxuu u baabaystay alaadaan bacda dahaabi lwaqti dee aadaan maxanoona waa salaad tagtay oo la qadaynayo oo loo aadaamayo halkanna waa ta inoogu sugan yaha bilaalu qum faadin binnaas waxaa la arkaa lafdigu inaanu sariixayno ogeysiinba laguma fasirayo laguma fasiro laakiin maxaa jirta abu daa-uud iyo keyrkii oo qisadan oo kale iyagu wariyey ayaa waxaa kuba sugnaa walow cimraan ibnu xusein xadiidkiisii ahaa rasuulka ilaahay bilaal buu amray oo uu aadaamay labadii ragcadood ee subaxaanu tukanay haddana uu amray oo uu aqiimay markaasuu salaadii subax laba tukaday oo bal markaa xadiidka ta inooguma sugani waxa weeye salaadii faa'itada ahayd in loo aadaamayo markaa uu ruuxu qadaynayo taas aadaan hadduu jirana iqaama way jiraysaa bal taaba weeye xagga aimadida sheekhuna waa kaa taa u tarjamaysay aimada marka la eegana shaafici madhabkiisa qadiimkii waa sida uu ahaa kolley axmed iyo abu thawr iyo ibnulmundirina waa qowlkood laakiin shaafici madhabka jadiidkaa iyo maalik iyo awsaac iyo qolooyinkaasi waxay leeyihin looma aadaamayo walow asxaabta shaaficintooda badan ay doortaanba qowlkaa qadiim ay doortaana waayo dee axaadiistiiba halkan kuba timi bal markaa khilaaf kolle culimaduna waa taan lahayn usuushiisaan tilmaamayna khilaafku waxa weeye aadaamku horta ma waqtigaa leh waqtigaa leh mise salaada ayaaba leh oo salaada ayaa leh mise waxa weeyaan waa jamacan dadka ah jamaacada ayaaba leh kolley waana dee umuuro laba yidhi oo haddaan idhaahno waqtigiibaa leh waqtigii salaada uu tegey waqtigii salaadu uu socdayo kani waqtigeedii maaha marka maxaa ka soo baxaya qolooyinkii bal markaa taas arrintoodu ahayd inaan dee aan la aadaamahayn salaaddii aan loo aadaamahayn haddaan idhaahno laakiin salaaddii salaaddii waa tan la tukanayo oo salaaddii baa le alla idhaah waxaa looba aadaamaya salaaddii waa tan la tukanayo dee iyadii ha kuba dhaafto waqtigeedii haba bixo markaa waa loo aadaamayaa haddii la yidhaha jamaacada leno waa salaada dee jamaaca si la ysugu yimaadana taa iyada waxaa ka soo baxaysa ruuxii keli ku tukanayay faa'itada ahaydee keli tukanayay ina cid uu yeedhayaa ma jirto jamac markaa uu u imanayaa ma jirtee isagii bal inaanu aadaamahayn baa iyadna soo baxaysa imanka laakiin dee rasuulka ilaahay tala inoogaba sugan walow aan wax fardiya aynaan haynoo keli iyo dee taas ahayn iyagoo safar ahaayoo wada joogo arrintu ay ahayd dadkiina markaa jamacii lagu wada tukaday in laba aadaamay lana aqiimay bal taasba weeye waana saasuu sheekhu u jasmiyey sababta adiladeedaa xoog badan in loo aadaamayo loo aqiimayo allahuma mid bay culimmadu yidhaahaanoo dee haddii aan idhaahnaba bal waqtigaa leh salaadiina waa la qallaynayaa waana loo aadaamay iyagu dad meel wada joogood ay wada dhaaftay bay ahaayeen oo iltibaas kaloo ka imanayay ma jirine ruux salaad u dhaaftay markaa intuu masjid soo galay kaba aadaamoo la dhawaaqo loo qaatay dee waxyaalo kale ay kaba imanayaan bal taa wixii dee iltibaas kaba imanaya waa mid culimmadu arrin ay soo qaadaane bal muhimka waxaan leenahay salaadaa le haddaan qaadano dee waana tan rasuulka ilaahay inoogaba sugan in la aadaamay oo laba aqiimay waa loo aadaamaya waana baabka ti uu inooguma dhigtay ee uu saa uba tarjamaystay bal maxaa cidda le looma aadaamayo xujadoodu ay tahay bal umuuro kale inoo dambeeya abwaab afarina way isaba socotaa baan idhi oo ku tacalluqsanu fawaaidii bal baabkan hore intaas baan kuba dhaafaynaa wuxuu ihi markaa musanifku raximah llahu tacaala arrin kalena baabka way inooguba suganto walow kuwa dambana inooguba sugan mashruuciyat ljamaca fi lfawaid haddii dad ay salaadii wada dhaaftay ay jiraan in jamac lagu wada tukado dee iyadna mashruuciyadeedo rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh taa waa ku tukiyey waana tan baabka uga dhigtay oo wuxuu uhi baabu man sallaa binnaasi jamaacata bacda dahaabi lwaqti baabu man sallaa ay bayaani man sallaa wuxuu u baabaysan yahay bal ciddii iyadu tukaysay binnaasi dadkii jamaacatan jamaac ahaan kuba tukisay bacda dahaabi lwaqti waqtigu intuu tegay dabadeed oo dee haddii dad salaadi ay wada dhaaftay ay jiraan way jamaacadi karaan weeyaan oo xadiid baa inoo soo socda bal haddaba mustanadkoodii iyo taa xujadeedii iyo daliilkeedii ayuu baabkeedii yahay xadaثna mcad qaal xadaثna hishaam can yaxya can abi salamata can jaabir bni cabdilaahi sanadku intan dhexe isagoo saa isu raacraacsan waa inagu soo noqnoqonaya abu salama ama jaabir ha ka wariyo ama abu saciidba ama waxa weeyaan abu hurayre ha kaba wariyo mucaad ibnu fadaale markaan soo weydaarana hishaamkani waa hishaamu dastawaayi hishaamu dastawaayina yaxyuhu kaba warinaya waa yaxya bnu abi kaiir maaha yaxyayaashii kale in waa waa casharadii ka horreeyay inooguma sugnayd caawa xataa wax ka badan baa inooguma sugan marka abu salama ibni cabdiraxmaan ibni cawf baa jaabir ibni cabdilaahi wuxuu ka wariyey ana cumara cumar ibn alkhadaabi ina cumar ibn alkhadaab jaa-a waa yimi yowma alkhandaqi maalintii khandaqa dee waa qisadaa iyo arrinta aan garanayno bacdamaa harabat ishamsu macnaa rasuulka ilaahay buu u yimi intay cadceedu dhacday dabadeed fajacala wuxuu bilaabuu gudagalay yasubu inuu caayayo kufaara qurayshin uu habaarayo quraysh gaaladoodii qaala wuxuu yihi waatan yaa rasuulallaahi rasuulki ilaahayow maa kintu uma dhowaanin usalli inaan tukado alcasra salaada casar xataa kaadat ilaa ay u dhowaatay ashamsu cadceedu taqrubu inay dhacdo oo dee kolley intii hore iyada aanay weli iman nimankii kufaarta ahaayee axsaabtii aanay iman godka la qodayay haba qodeenoo aqaladii yaan looba hooyanoo kolka halkaasun dee ha loo joogo ninka tegayaanoo ninkaa rasuulka ilaahay kaba fasax qaadanayay hawsha si hore loogu dhammeeyo dee waqtiyadeedii bay tukanayeen oo ishkaal ma jirin laakiin markii dambe cadowgiina yimi arrinta waxay noqotay dee gaadh baa la hayaa waa lays hortaagan yahay dagaal toosi ma dhicina muraamaat iyo istuurtuurkaas baa dhacay iyadoo khandaqu u bal waxa weeyaan labada dhinac laga kala joogo dee allahuma intii yarayd ee maalintii hore soo tallowday ee camr ibni cabdilwud iyo cikramatu bni abi jahliya rag lahaayo markii dambena markii ninkoodii watay laba dilay intii kalena ay yaaceen mooyaane bal markaa taasaa waxay keenaysay ilaalintan iyo gaadhnimadan iyo dee inay cadowgiiba halkan soo joogo oo doonayo un furso ay kusoo tallaabaan furso ay kusoo tallaabaan in dee faraaqba la waayo iyo waqti salaadii laguma tukado la waayo gees kalena weli waqtigaas salaatulkhowf soomay degin oo lama jidayn salaadan dee khoofka inoo dambaysa insha allah kitaabu salaad ba inooguma iman doonta rasuulka ilaah intii dambe markay san oo kale ay taho uu dee siyaalo kala duwan uba tukaday haddaba khandaqina waa dheer yahay meel keliya lama wada joogo markii maqribkii waa la kala hooyanaya oo habeen baa gelaya iyaguna halkii macaskarkoodii bay ku noqonayaan muslimiintuna halkoodii bay joogaanba markaasuu cumar u yimi rasuulkii ilaahayoo wuxuu ihi maa kintu isagoo dee cadhaysan oo nimankii caayaya mdee iyagna sababta u ahaayo oo waxaan keenay salaadiiba dadkii dhaafiyeen maa kintu umaan dhowaan usalli inaan tukado alcasra salaada casar xataa kaadat ishamsu ilaa ay cadceeddii u dhowaatay taqrubu inay dhacdo bal kolley kalaam dheer baa halkan ugu sugan shaarixa oo kaada iyo waxyaalaheeda iyo umuur ay yidhaahaan kaadana marka la anfiyona ihbaat bay isu rogtaa marka dee la ihbaatay ama ay ihbaat tahayna nafyi bay isu rogtaa iyo hadalla adigu taas dheer buu leeyahay bal muhimku waxa weeyaanuun dee gees kalena iyada qaacidadii bay waafaqsantahy walow meelo kitaabka ka mida wax ka duwan aan aragno dee bal imanka iyadan khabarkeedii may gelinayn waxa weeyaa may raacino waa sidii asalkahayd iyada halkan qur-aankana waa sida dhacda oo si kalaba may dhicina laakiin riwaayaadka qaarkood muslim oo kale baa halkan kaadat ishamso an taqruba iyo cibaaro saasi ay dhacdo antuna ma badnay laakiin waa wax jira ee muhimku waxa weeyaanuun waa afcaalu lmuqaaraba haddii la yidhaha kaada fulaanun yaquumu hebel wuxuu u dhowaaday inuu kaco markaa ma kicin eg laakiin waa ku dhowaaday weeye oo qaraba alqiyaam waxa weeye bal taasba weeyaan markaa in haddii macnuhu taa yahay imaka halkan umaan dhowaan casar inaan tukado ayuu leeyahay xataa kaadat ishamsu ilaahay u dhowaatay cadceeddii taqrubu inay dhacdo oo macnuu cadceeddii may dhicin markaas ee laakiin markii u dhowaatay inay dhacdeena weliba dhicin ayuu isagu casar makansaday oo ayuu casarkii tukaday weeye oo casarkii waa tukadaye laakiin waqtigu tukaday waqti cadceedduba ay sii dhacayso ay ku dheeday inay dhacdo taas baabay ahaydba isagiina markaa laakiin casar tukayay iyagiibu dee sababtan waqtigii ikhtiyaarkii oo dhan baa baxay waqtigii karaahadiyo isfiraar bay kaba gaadhay markaasuu taalayay marka rasuulka ilaahiba waa kaba duwayo qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam wallaahi maa sallayta waqtigaas cadceeddina markaa way dhacdayada markan uu yimi rasuulka ilaahi waayo eeg waa taa hore jaaa yowma alkhandaqi bacdamaa qarabat ishamsu waa jaa ila nabiyi sala allahu calayh wasalam warkiisna muxuu ahaa anigu salaadii casar ilaa ay u dhowaatay cadceeddu inay dhacdaan baan tukano markay u dhowaatay inay dhacdaan tukaday weeyo isagu markaa weli cadceed oo dhicin buu tukaday rasuulka ilaahay muxuu yidhi wallaahi waaba dhaartay cid ka dhaarsatay maba jirto laakiin adkayn uu kalaamkii kuba adkaynayo dee maslaxa keentay bal sidee ama waxa weeyaan liziyaada tudumaanina iyo adkayn rasuulka ilaahayna waa arrin kaba soo noqnoqdo axaadiid kala duwan kuba yimi ayuu dhaartuu yidhi mabaan tukan taas buu yidhi waqtigaa cadceeduna way dhacday waqtigeedii wuu baxay faqumnaa jaabir bni cabdilaahi baa leh waanu kacnay ilaa budxaana waa meel magaceed weeyo meesha budxaan xaggiisii ayaanu uba kacnay ee iyagiina waa la kala fadhiisto subaxduba haddana laysu imanayna ayaamay ahayd khandaqe maalin keliya may ahayne fatawada'a wuu weysaystay rasuulka ilaahay lisalaati salaadii buu u weysaystay watawada'naa laha anaguna waan u weysaysanoo dadkii markaa rasuulka ilaahay meel la joogay iyaguna may tukan fa sallaa waa tukaday rasuulkii ilaahay isagoo dadkii tukinaya alcasra salaadii casar bacdamaa harabat ishamsu cadceeddu intay dhacday dabadeed uma sallaa waa tukaday bacdahaa ay bacda alcasri almaqriba salaadii maqrib ayuu tukaday bal kolley xadiidkan waxaa inooguba sugan casr inuu dhaafay xadiid kaloo saxiixa muslim kuba suganoo rasuulka ilaahay xataa iyaga uu habaaray oo uu yidhi mala allaahu buyuutahum aw qubuurahum naaran waxa weeyaan ayaa maxaa kuba sugnaa yashaqaluuna can salaati lwusaa salaati alcasri oo salaadii casri inay kaba shuqliyeen ilaa cadceeddu ay kaba dhacday axaadiid kale waxay yimaadeenoo kuba yimi sida xadiid muwadaa kuba sugan duhur iyo casri inay dhaafeen xadiid kale waxaa kuba yimi duhur iyo casri iyo maqrib inuu dhaafay oo weliba waqti habeenkii dee markaa uu xooga ay tegeen ay tukadeen bal maalan xadiid kale waxaa kuba yimi oo ibnu mascuud xadiidkiisiia afar salaadood inay dhaafeen oo salaaddii cishaay kolley kuma jirto dee waa salaadii kaba hor inay dhaafeenba waayo salaaddii cishaay waqtigeed kolley waa joogay bal marka waxa weeya horta kuwaasoo dhammi maalin keliya may ahayn qadiyada dee khandaq ayaamo dhan baa layshor fadhiyey marka ayaamihii kala dunaabay ahayd waxyaalihii dhacayba ee wax tanaafiya iyo tacaarud oo axaadiida kaba dhexeeya ma jirto xadiidkan aan haynana salaadii casar barhkood baa xadiidkan bukhaari iyo muslim ay wariyeen ka raajax yeele kuwa kale laakiin waxaan leenahay kol haddaanu maalin keliya hadday ahayd qaswadu bas maalintii lagu kala baxay dee waabay iman layd in la yidhaha la kala raajax yeelo ee kol hadday ayaamo ahayd dee waxa weya tacaarud ma jiro waa ayaamo kala duwan bay ahaydba maxaa xadiidka iyada inooguma sugan horta xaggan lafdi aadaan iyo taasi may iman oo barhkood halkan aadaankii waabay dee inaan dee waa qolooyin kale lama aadaamayo way daliishadeene se kolley axaadiid kala duwan oo rasuulka ilaahay baliyado ay dhaaftay taas horta salaadaa subax uu aadaamay baaba jirto imaka halkanna dee nafyi meeshii ma jiro inaan naqli unbaaman jirin oo waxaa dhici karta dee kolley si dee muctaadka ahayd ee axaadiidta kalena aan ku haynay inuu aadaamay oo looba aadaamay laakiin aan laynoo soo naqlino bal halkani markaa ma noqonayso axaadiidtaa sugtay wax meesha kaba saara ma noqonayso arrinta kalee jirtaana waa arrinkii u baabaystay oo dee rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo cadceedii dhacday dadkii muu odhan midkiiba gaar ah isaga tukado gaar jamac buu kuba tukiyey halka jamac inuu kuba tukayeyna dee waa si walow lafdigan fasalla alcasra bacdamaa qarabat ishamsu imika lafdigu kaa yahay ee waxa weeyaan haddana xadiidka alfaadihiisa iyo dee sidii muctaadka ahayd ee rasuulka ilaahi uba tukan jiray marka taas iyo iyadoon umuuro kala hayno uu jamac kuba tukaday baa xadiidka inooguba daliilo bal salaadii faa'itada ahayd hadday dad ay wada dhaaftay ay jiraan oo jamaca lagu tukado wax mashruuca weeyo xadiidka waa inooguba sugantay arrin kale inooguma suganoo laakiin baab kale u dhigan doona oo ah tartiibu alfawaa'id fawaa'it baan u jeedaa oo macnu waa maxay rasuulka ilaah iyadoo cadceedu dhacdo maqrib markaa joogo waqtigiisii horta casarkii buu tukaday maqribkiina wuu ka dabageeyey oo taasi ay keenayso haddii ruuxa salaad wax ka badani ay dhaafaan dee haddii wax fara badan oo iloobay oon u garanaynba ay noqoto waa baab kale ee laakiin uu garanayo in bal say u kala horreeyeen loo kala horreysiiyo bal markaa taasba weeyaan xaggaa markay noqoto tartiibta iyadoo baab inoo dambeeyo kolley culimmada intooda badani waxay kaba dhigaan marka xusuusi ay jirteen ilow jirin in tartiibta ay waajib noqonayso walow barhkood dee cadada eegaano haddii wixiiba ay xadkabax noqdaan waaba lama tartiibinayeen laakiin oo dee wixiise marka ay kooban yihiin bal taasay kaba dhigaan shaaficiyada ama imaam shaafici baa isagu aan leh tartiibtu waajib ma aha isagu halkan bal waxa weeye tartiibtu waa waajibahay istixbaabunbuu isagu kaba dhiga marka masalaa imanaysa markaan idhaa tartiibtu waajib maaha mise waajib waa waajib iyo mawaajib maaha haddii iminka san oo kale salaad dhaaftay baa jirta salaaddii xaadirada ahaydna way joogtaa laakiin waqtigeediibaa cidhiidhi ah oo haddii salaaddii faaytad ahayd lagu bilaabo tii xaadirada ahayd baa halis u ah in waqtigeedii kaba baxo baa khilaafkoodu meesha uu dee hagaag u muuqanayo ee kaba ratimayso seebaa la yeelayaa oo kale bal maalan taas in imaam malik oo kale qowlkiisa oo qorooyinka iyagu waajibka kuba tirinayay ah waxa weeyaanuun tii faa'itadiibaa lagu bilaabaya xataa tan waqtigeedu haba baxo faa'ito kalaaba kugu soo bixiye bal taasaa laguma bilaabaya oo bal maalan markaa maxay tahay in shaaficina dee isagu asalkiisiibuu kuba socdaa kollina waxaan filaya waa sida halkan jaanibkan culimmadu u badnaanayaan markay noqoto ahlilxadiid iyo taasi ay u badnaanayaanoo waa tii xaadirada ahayd ayaa lagu bilaabaya kol haddii dee tii hore isaga istixbaabunbaabay ahayd iminkana tii kale laba ayaa iyaduna faa'ito noqonaysa marka ama halisu ah waxaa lagu bilaabayaa xaaidada marka waa taasna kolley xanafiyada iyo agar asxaabi ilxadiidka waa qowlkooda walow marka hore hadda la arka jaanibka in loo badan yahay hala tartiibiyo marka fursad la haysta weeye waqti jooge haddii tii markaa joogtayba waqtigeeda cidhiidhi uu noqonayo cidhiidhi uu noqonayo dee tii xaadirada ahayd ayaa maalan markaasi waxa weeyaan lagu bilaabayaa si aanay u bixin oonay laba faa'ita meesha usoo bixin marka dambena tii kale la tukanaya se qolooyin baa asalkooda hore ku socda waa waajib oo bal maalan oo dhici karta markaa taasna ay timaado in waxa weeye haddii bal waxaanay mala maalikiyada waa markaan saalado badnaane hadduu ruuxu isagoo salaad tukaday salaaddii buu tukaday joogtay wuxuu xusuustay mid hore inay jirto mid hore lagu lahaa kolley asalkan baa inoo soo noqonaya had iyo goor culimadu dee waxyaalaha mundalaqaadkooda usulmaya ama furuucda ay ka baxayso furuucda kuu jamcinaysa kaba raacaane kii isagu lahaa waa waajib arrinta waxay noqonaysaa in dee horta iyadii la tukado tii kale lagu soo celiyay noqonaysaa kii marka hore lahaa waajib maahana dee khalaas tii adiga markaa ku dhaaftay uun ayaa tukanaysaa tii hore way kuuba tagtay arrinkuna waxa weeyaanuun waa usuusha ay leeyihiin socodkeedii iyo furuucihii kaba ratimayey bal taas bay noqon imaka wixii waxyaalo kalena waa inoo dambeeyaan baabtii kale ay noo socotaa bal xadiidkan laakiin bal waa intaas iyo jamaacadii baabu man nasiya salaatan falyusalii idaa dakaraha adakani baabu man shaksi baabkiiba weeye ama dee baabu bayaani xukmi man waa ruux bal xukumkii cadayntii nasiya iloobay salaatan mee dhaaf baabun man nasiya ruuxa ilooba salaatan salaad falyusalii ha tukado idaa dakaraha markuu salaad waqtigu xusuusto un haba tukado walaa yuciidu ma soo celinayo ilaa tilka salaata salaadaasun mooye oo macnaa ruuxii salaad buu iloobay salaadii marka uu xusuusto unbaaba waqtigeedii uu soo celinayaa dembina kuma laha ilowgaasoo ee ilaahay subxaana watacaala wixii aan ilowno ama khadaahan inooga dhacay nooma qabanayaba rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina waakhda'na ilaahayna muxuu yihi qaala nacam sida xadiidka saxiixa muslim ku sugan ama qad facaltu ha waan sameeyey sidaas idinma qabanayo taase waa inta axaadiidu inooguma timi laakiin muxuu leeyahay salaaddii kol haddii ay tahay salaadaasunbaa lagugu leeyahay dee lagugu lahaaye laakiin wax kalood soo celinayso iyadoo la yidhaaha marka ma haddana waqtigeedii gaadho imaka ka soo qaado salaad baa ku dhaaftay waxaaba ku dhaafay maqrib cishaayi baa galay waaba la tukaday iyadii iyadii unbaa la soo celinayaaye laakiin marka maqribku berri gaadho salaadii haddana waqtigeedii taasay ahayde dib u tuka laguma odhanayo lama soo celinaye bal taasunba weeyaanoo taasunbaaba lagu leeyahay marka laba masale ay noo soo bixi oo kolley taasa mid waxa weeyaan waa salaadii mar labaad oo la celiyaa ma jirto waayo waxyaalaha dhacay abu daa-uud iyo meelo dhacay si wax waqtigeedii haddana dib loogu soo celinayo walow riwaayada laguma tiriyo inay waxanba noqonayso daahir lafdi muslimina daahirkiisay barhkood san kuma fasireen laakiin isagu maaha sina xadiidka kalebaa lagu fasiraya arrinta kale imanaysana waxa weeyaan in haddii bal maalan dee salaadiibuu waqti san oo kale waqtigeedii dhaafay tii joogtay buu tukaday iyadiibuu xusuustay waa masaladii markaan sheegaynay oo kale dee tan imika haddana ku soo celi tartiib ahaan lama odhanaye tii unbaad soo celinaysaa waa tii hore uunee ku dhaafta baad soo celinaysaa laakiin tanaa tartiibtii waa meeshe haddana tan dib loogu soo celiyo lama odhanayo labada masalaba kolley baabka hadalkiisa way noo soo gelayaan walaa yuciid ilaa tilka salaata kolley taasna wuxuu leeyahy riwaaye abi daawuud oo xadiid cimraan ibn xusen oo qisadii bal maalan ay ka seexdeen ba ahayd ayaa wuxuu aha man adraka minkum salaatan alghadaata min qadin saalixan falyaqdi macaha milaha way tukadeen markii laakiin berri ninka waqtigii gaadha isagoo iskaba fayow bal salaadii dee joogtayna ha tukado mid kalena ha la qalleeyo laftii saasaaba yimi bal markaa waxaana ay tahay isagu markaynu eegno cid ku tagtay taasoo ama wujuubkeeda ama istixbaabkeedaoo salafkii ka midi ma jirine bal xadiidkay kuma tiriyeen qalad raawi ka dhacay inuu yahay taas oo waa siduu tirmidi bukhaariyo uu kaba soo naqliyo uu kaba soo naqliyooo inay taaba tahay bal xadiid kalaaba yimi oo iyagoo rasuulka ilaahay kuba yidhi ma qadaynaa dee markay berri waqtigeedii gaadho in allaha laa yanhaakum allahu can iriba wayaakhuduu minkum ilaahay intuu ribada idiin diido haddana isagu idinkama qaadanayo haddii arrintu noqotay waa tukateen haddana berri mid kale tukado tii haddana kuma celiya marka waqtiga gaadho waaba iyadoo dee ribadii ilaahay idinkama xarimay uu haddana isagii idinkama doonayo bal markaa waxaan leenahay waa umuuraha u ishaaraye iyada xadiidkaasna inooma sugna bal dee aimada qaarkoodna khada bay kuba tiriyeen kole lafdi isaguna muslim oo kale oo ahaa faida kaana alqadu oo weliba xadiidka abuu qataade ahaa falyusaliiha cinda waqtiha oo barhkood ay u qaateen si waxyadii haddana markii laba soo celinayo ayaa iyaduu jirtay laakiin lafdigu daahirkiisuba ah laakiin macnuu maaha taas salaadii unbaa lagu soo celinaya wax kaloo kafaaraayo wax kale ma jirto taa buu yihi walaa yuciid ila tilka salaata wa qaala ibraahim ibraahim wuxuu yidhi man taraka ruuxa ka taga ibraahimku waa ibraahim nakhaci hadalkana uu kuba soo xoogeynaya man taraka ruuxa ka taga salaatan waaxidatan salaad keliya cishriina sanatan lam yucid ma soo celinaya ilaa tilka salaata alwaaxida salaadaa keliya uu kaba tegey hadduu muddo dheer dee salaadaa kaba tegaya tii uu kaba tegey ayuunbuu soo celinayaaye wax kaluu soo celinayaa ma jirto oo macnaha salaad kale oo iyadii un mooye wax kaluu soo celinaya ma jirto hadalkiisii hore unbuu hadal la midayahay xdثna أbو نعيم ومuسى بن إسماعيiل qال xdثna hmام عن qتاadة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاaل ma نasya ruuxa ilooba صaلاaة صaلاad falyuصلi ha tukado إdaa dakra marka uu xusuusta ha tukado laa كفاaraةa laha إlا ذلك oo ruuxa saلاad ilooba markuu tukado uun markuu xusuusta uun ha tukado kole xadيiث msلم oo qataad isaguna weliba sanadkan iyo tan ah laakiin saciidu qataado ka warinayo ma nasiya salaatan aw naama canhaa baaba la socotay ruuxii ka seexdayna waa la mid ee salaadii ka seexday haddaba fal yusalli idaa dakara waa markay xusuusta tahay ilowga tahay kale waa marka uu toosown laa kafaarata laha kafaara uma sugnaanin ilaa daalika arrinkaa mooye inuu iyadii tukado uun mooye dee ruuxu ismi meeshii ma jiro dembi uu ku dhacayna ma jirto walow kolkol khada iyada wuxuu khadayay oo inu dembi lahayn kafaaraba ay ka timaado halkan kafaaro kale oo ka imanaysaa ma jirtee waxa waajibkiisii uun waa salaada bal maalan isagii uu ka tego ilow ahaan ugaba tegay ama uu ka seexday inuu iyadiiu tukado iyadunbuu soo celinaya wax kaloo lagu leeya ma jirto mar labaadna ma soo celinaya waqtigeedu markuu gaadhana laa kafaarata laha ilaa dalik waaqimi salaata lidikri kolley halkan riwaayaadka qaarkood si wuxuu qataada ay tahay way daraaj tahay baa yimi riwaayaadka qaarkoodna iyadoo xadiidkii marfuuca ay laba socoto oo bacnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee qiraa'adiisiiba ay tahay kolley iyadna waa riwaayo saa kuba yimi riwaayo muslim oo inuu kalaamkii rasuulka ilaahay yahay xagga macnuhuna lidikri dee kolley macaani dhowray sheegeen waa qimi salaata dee qisadna waa qiso hore waa nebi muuse iyo taas waana loo daliishaday istidlaalkan rasuulka ilaahay ee dadkii inaga inagu horeeyey sharcigoodu inuu sharci noo noqonaya haddii wax nasakaya aanay jirin ee waaqimi salaata lidikri ay litadkuranii fiiha way salaadii og waa si aana aniga iiguba xusto bal taasba weeye ama lidikri ay litadkiiri laka weeyaano waa markaad xusuusato sida lafdiga xadiidku inoo ahay anigu xusuusintaydan dee waa masaru mudaaf lifaacili markay noqoto lidikri iyaaka wey xusuusintan anigu ku xusuusiyey ee dee markaad xusuusato markaa salaadii og taas waqtigeedu kaasuu noqonaya waana ruuxii iloobay waxyaalo kalena bal way yidhaaheen ee lidikri qaala muusa qaala hamaamun samictuhu yaquulu bacdu waaqimi asalaata lidikraa oo muuse waa nin muuse bnu ismaaciil atabudaki hamaamna waa hamaam ibnu yaxyo waa kii xadiidka inooguma sugnaa hamaam baa wuxuu yihi samictuhu ay samictu qataadataan maqlay yaquulu isagoo ku qowlaya bacdu waqtigaa xadiidku laba goor ka maqlay mar wuxuu gaba maqlay waana lafdigii qiraa'adii mashhuurka ahayd dee ah waaqimi salaata lidikri mar kalena wuxuu kaba maqlay qataada isagoo xadiidka markuu sheegayay yidhi waaqimi salaata lidikraa oo laba laamood ay tahay oo macnaa waxa weeyaan bal markaa taa ay tay kole dee qira'a mashhuurana taasi ma aha ee waxa weeye waa isagaa laba goor kaba maqlay oo marna qiraa'adii mashhuurkahayd sidii ahayd marna isagoo lidikra aqriyeyba waxaana la yidhaha ibnu shihaab qiraa'adiisiiba weeye uu isagu aqriyayo dee xusuus matalan ama xusida adee ilaahay xusaysiiyo taasuba uba og macnu uu noqdo wa qaala xabbaanu xadaanaa hamaamu xadaanaa qataadatu xadaanaa anasu can inabiyi sala allahu calayh wasalam naxwa intani waa sanad mucallaqa matigna waa kii hore laakiin arrin aan xalayba soo haynay ayuu halkana u soo celiyey qataada markii hore muxuu yihi can qataadata can anasin can baa meeshii taalla tadliisna waa lagu yaqaanaa waa cancanat lmudalisna kolley xukumkeedu waa macruuf marka muxuu inoo intan u soo celiyey meeshii halkii canta tasriix baa yaala samaac qataada muxuu yihi xadaanaa qataadatu xadaanaa anasun oo cantii markii hore ixtimaalaysay tadliisiyo inaanu kaba maqlin ayaa imika halkan meeshii kaba baxday ixtimaalkii waa samaacu xadiidkii anasuu kaba maqlay xadiidkuna waa kii hore un balbal waxa weeyaan taas bal markaa muhimku waxa weeyaan salaadii ruuxu hadduu iloobo qadihii baan ku jirnaa ama qada alfawaid ama uu kaba seexdo markaa uu xusuusto ama uu tooso ayuunbuu tukanayaa salaadaasunbuu keligeed soo celinayaa wax kafaaro oo kaloo la leeyay raacina ma jirto intaas bay noqon bal waxa weeye kolley masaladii ruux camdi ugaba tegayo qadaheediio dee waa masale iska kalaam dheer noqonsiibuu halka sheekhu waxoogaa yaroo kaaba kaba dhigayaa laakiin waqti kale iyo unbaan yar eegi doonaa biidni illahi tacaala baabu qadaai salawaati aluulaa faluulaa waa tartiibtii waa baabkii inoogu dambeeyey abwaabtii marka la eego xaggan salaadaha marka wuxuu leeyahay baabu qadaai salawaati salaadaha qadayntoodii markuu salaada wax ka badan ruuxa ay dhaafaan aluulaa tii hore faluulaa macnaa waa iyadoo tartiib ulfawaid la tartiibiyo oo siay u kala horreeyeen loo kala horreysiiyo bal matalan taas baa waxa weeyaan baabkeedii uu yahay bal wixii kuba yimi halkaas iyo caddaynteed dee waana tii iyada xukumka waan horreysiinay oo tartiib ulfawaid akthar alculamaa walow barhkood ay leeyihin waa marka dee ay kooban yihiin waa waajib bay kaba dhigan intooda badan shaaficiyadna waa taa kaba soo naqlinay inay istixbaabun kaba dhigan inay waajib kaba dhigin bal markaas kolley kalaamkeedu waa inoo horreeyo hadduu inoo horreeyo xadiidka uu inoo soo celinaya xadiidkii hore inuu yahay bal xadiidkaan laqbaynaynaa wuxuu yihi musanifku xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can hishaamin yaxya can hishaami qaala xadaanaa yaxya huwa bnu abi kaiirin can abi salamata can jaabirin bal laba yaxya isu keen galay musdad ibnu musarhan yaxyuu ka warinaya sheekhiisna waa yaxya alqadaan isagu musadadniku ka warinaya yaxya alqadaan baa wuxuu ka wariyay xadiidka hishaam dastawaay sanadkii markii hore aan soo maraa ka koobnaa oo kaa hore muxuu aha xadaanaa mucaad ibnu fadaalata qaala xadaanaa hishaamun hishaamu dastawaay iyo bukhaari mucaad ibnu fadaaluun baa u dhexeeyey kan laakiin musadad iyo yaxya u dhexeeya kanaa ka naasilsan hishaam markaa qaala xadaanaa yaxya imika yaxyii buu inoo bayaamiyo waateen marka horeba sheegna waa huwa bnu abi kaiirin can abi salamata can jaabirin qaala jacala wuxuu bilaabay cumaru cumar gudagalay yowma alkhandaqi yusubu inuu caayayo kufaarahum waa quraysh iyo bal kufaartoodii dee iyagaana dadkanay kale carab kaleha laba socotay iyagaa soo ururiyey oo dee muslimiintu marka hore dagaal ay kula jireen dee yahuudna kolay qeyb bay kaba ahayde carabtii kale iyagu najdi kaba timina iyaguna way badnaayeenbe laakiin waa dad ama damac soo geliyo dee bal matalan damac soo kaxeeye waqaala waxaanu yidhi maa kidtu umaan dhowaan usalli alcasra salaadii casr inaan tukada xataa qarabat koley laftigii hore waataan soo maray laftigaa horena wuxuu inoo keenayay inuu isagu tukaday laakiin intaanay dhicinay kuma dhowaatay dhicidu qaala wuxuu ihi jaabir fanazalnaa waanu degnay badxaana badxaan baanu xaggiisii u baxnay waa meel macruuf ahayd fasallaa rasuulkii ilaahay isagoo dadkiina ay ku daba tukanayaan buu tukaday bacdamaa harabat ishamsu ama sallaa binnaasi dadkii buu tukiyey bacdamaa harabat ishamsu salaaduu tukiyeyna waa salaadii casar intay cadceedu dhacday dabadeed uma sallaa waa tukaday oo dadkii buu tukiyaa binnaasi almaqriba salaadii maqribo bal maxaa inooguba sugan rasuulka ilaahi waa tartiibiyo dee iyada taas inay saasi mashruuctay waa qowlkii guud ahaan culimadaee mawaajibba mise maaha unbaa khilaafkoodu ahaa bal taas iyo masaladii aan sheegayno marka mid xaadiraa waqtigeeda ciliiliga yahay see loo kala horreysiinaya si aanay tii kalena u bixinay halistu tahayba haddii salaad kale laga horreysiiya inay baxdo inaha weeye halkana maxaa inooguba sugan tartiibtii rasuulka ilaahay waa tartiibiyey hadduu salaad wax ka badan tukadayna sidaasunbuu uba tukaday oo kale marka qolooyinkii dee la yidhi waa waajib ayaabay dee mustanadkoodii tani noqonaysa walow arrintani ay ficil mujarada tahayoo dee se usulba lagu yaqaan ficilka mujaradkiina haddaan wax kaloo dee raacayaa jirin afcaasha mujaradkii bal mashruuciyo inay keento mooye wujuub ma faa-iideyso allahuma haddii dee iyadu maha mal idlaaqa ma lahayn haddii amar wax la ysfaray ay bayaan u tahay kii ay caddaynaysay bay la xukum noqonaysaayo wuxuu hadduu waajib ahay bayaan u ahayd ha waajib bay noqon laakiin marka aanay taasi jirin ficilkii mujaradka awno halkan markaa istixbaab ahaan iyo mashruuciyo mooye bal xadd alwujuub imaka halkan dee markaa kama qaadanayno allahuma laakiin haddii waxyaalo kale laguma daro oo la yidhaha rasuulka ilaahay sidanuu u tukaday waxaanuu yidhi salluu kamaa ra-aytumuni usalli taa lalaba keeno shaaficiyadna waxyaalo iyadoo ficila ayay xadiidkan kala soo qaataan suuradan mahay waa suurooyin kaleo dee kolkol odhan karto tan lama ilzaamin kara iyaga waata meelahaba saa lahaydeen ee iyaduu ficil yahay xadiidkan kale inta ku xoogayseen halkaa waajib kaba dhigteenna halkanba waajib kaba dhiga la odhan karo bal haddii taa laba idhaaho waa arin laakiin ficilka mujaradka taas ah bal waadna kan xaafidle waqad ictabara dalika shaaficiyatu fi ashyaa hayra hadihi bal abwaabtii halkaasaan kaga baxaynaa saddex baab oo iyagu ku tacalluqsan samarka iyo caweynta iyo bacdalcishaay bal waxa weeyaan waxaa xukumkeedu yahay sheeko la sheekayso la caweeyo ama waxyaalo bal taas buu baabkeedii yahay ayuu may saddex baaboo taa ku tacalluqsan buu isu keen raacinaya insha allahu tacaalana kolley mawaaqiidda intan ku dhammaynaan siraaciyaan doonaya biidn illah baabun maa yukrahu ama baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye yukrahu la karhay min asamari samar waa caweyntii ah bacda alcishaai cishaaga dabadeed la caweynayay la soo jeedayay sida dee dadkaba da'bigoodii maanta isagaba noqday asamarna inta badan dee waxay ku ay ku dabdiyeen miimtoo la fadxiyo waxaana yidhaahaanba asalka hore ee lafdigan samar wuxuu yahay oo laba yidhaah lownu daw ilqamar iftiinkan dayaxa midabkiisaas ayaa samar laba yidhaah dee waxaana ay tahay waqtiyada la caweyn jiray waa habeenka cadooyinka markay dhulku caddo yahaye meelahaas baaba dee la fadhiisan jirayoo ama bal matalan oo lagu sheekaysan jiro saba magacu ugaba yimi bal haddaba dee samarkii hadduu amarkanu wax mubaaxa yahay iyo hadduu wax khayra yahay iyo dee maraatib iyo axwaal buu yeelanayaa bal guud ahaan waa kii ama mubaaxa ahaa ina kii xaaraamta ahaa ma odhanayno wuxuu hadduu xaaraam yahay ama cishaayi ha noqdo dabadii ama waqti kale waa xaaraamun isagu oo isagu kaasi waqti kuma qaydnaanayo wixii xaaraami waa xaaraam ee waa wixii asalkiisu mubaaxa ahaa ayayay noqonaysaa imika halkan ayuu noqona ama hadduu xaaraam yahay dee waqti cishaayi kuma qaydna waqti kastaba xaaraam buu noqonaya marka wuxuu yihi musanifku xadiid dhowr goor aynu soo marray intan mawaaqiidii aan kuba jirnay marka horreysayba isagoo inoo soo celinaya xadaana musadadu qaala xadaanaa yaxya waa qataan kol hadduu musadad meesha ka horeeyo qaala xadaanaa cawfun qaala xadaanaa abulminhaali xadiidkana waynu soo marray cawf alacraabi iyo abulminhaal waxa weeyaana horeynuu soo marray qaala wuxuu uhi indalaqtu waan tegey maca abi ilaa abi barzata alaslamiyi saxaabiga ah anoo aabbahay la socda ayaan abu barza u tagnay faqaala lahu abi aabbahay baa ku yidhi xadianaa noo waran kayfa seebuu kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi yusallii lmaktuubata salaada faradkaa midu tukada qaala wuxuu uhi kaana yusallii waa tukanayay alhajiira waa salaada duhur alhajiir iyo alhaajirana way noo horeysay waqtigan dee kulule dadku acmaashooda ka tegaya baa idnu yidhi ayaa idin maalan dee la tukadaayo saasaa hajira ma hajira loo yidhi waqtu shiddati alxari wahiya alatii bal wuxuu yihi waana iyadoo salaadan hajiirku allatii tii weeye tadcuunaha ku magacowdaan aluulaa salaada hore waa duhur goorbuu tukanayay xiina tadxadu shamsu cadcedu markay suusho wayusallii waa tukanaya alcasra uma yarjicu uu laamaya axadunaa midka annaga naga mid ilaa ahlihi ehelkiisii fii aqsa lmadiinati oo madiina halka ugu darabsan ah walxal ashamsu xayatun cadcedu ay nooshahay wanasiitu waan iloobay abulminhaal baa leh maa qaala fi lmaqribi salaada maqrib wixii uu yidhi waan iloobay qaala wuxuu yidhi abu barsa wa kaana wuxua rasuulka ilaahay yastaxibu mid doorta jecel an yuakhira inuu dambaysiyo alcishaa cishaaga inuu yar dib dhigo taas buu jeclaan jiro oo waqtigeeda hore ka dib dhigo qaala waxaanuu yidhi waa abu barsa wa kaana wuxua yakrahu mid naca annooma seexasho qablahaa horteed la seexdo ee xadiidka marar baynu soo marnay intana waan soo marnay walxadiida waa halkan maxalu shaahidku sheekaysi la sheekaysta bacdaha salaada cishaay dabadeedna rasuulka ilaahay uu nici jiray oo dee in horde laga horraysiyaana salaadii oo waqtigeediiba laga wada saara ama waqtigii mukhtaarka ama jamaacadii ruux ay dhaafto ayaa kaba dhalanaya xadiidka ka dambeeyaana iyadna wuxuu keenayaaba subaxii in lagaba seexdo ama waqtigeedii mudnaa subaxi dee horde ruuxu ama dee jamacii ama kii qiyaamuleyl ahaba dee waxa weyaan ama habeenkii kici jiray uu kiciba waayo markaa taasu u nici jiray waana xadiidkii mubaaxaa baan nidhi wa kaana yanfatilu cumar bnu khadaab oo halkan kaba soo naqlinaya inuu dee dadka caynkaasee soo jeedaya meelaha ku caweynaya diradiisii shahiirkahay dee waa ulan jirayba uu odhan jiray asamaran awala leyli wa nowman aakhira habeenka bilowgiisiina waa caweynaysaan aakhirkiisii dee ahayd in la kacana waa seexanaysaan oo dee waa inkaar ah bal markaa waa de wixii mubaaxaha wixii khayrkaa baabuu inoogu soo dhiganayaa wa kaana yanfatil uu ka bixi jiray min salaati lqadaati xiina yacrifu markuu garta axaduna midka nagana midi jiriisa u kala fadhiya wayaqra-u waanuu aqriyayay min asitiina ila almia waa xadiidkii aynu soo maray baabu samari fi lfiqi walkhayr bal markaa xadiid baabka hore maxaa inooguba sugan wixii bal maalan kii xaaraamta markastaba oo xaaraam baan nidhi wixii mubaaxa ahaayee dee xadiidkaa iska bannaan ahaaba in dee lagu soo jeedo oo cishaayiga dabadii la caweeyo oo la soo jeedo inay karaaha tahay aanay habboonayn waana waxyaalaha ka ratimiyo daraaddeed taas baa iyada inooguba sugan haddii laakiin khayr uu yahay sida dee khayrkan aan isugu nimo oo kale maxaa xukum yahay waaba kan muxuu ihi baabusamari waa caweyntii la caweynayey fi lfiq fiqiga dee khayrkiibuu kaa mid yahe waa qadarka weynee uu leeyihiyo taas buu gaar ahaan u magacaabay fiqigii bal maalan xadiidkii rasuulka ilaahay baaba dee kii uba mudnaa fiqigi waa wixii isaga lagalaba soo baxay bal fiqigi waa cilmigii iyo walkhayri khayrkii umuurtii kale khayrka bacdalcishaai cishaayiga dabadi bal wixii khayr iyo fiqi iyo cilmiba ahaa mudaakaro cilmi ha noqdo darsi sanoo kale loo joogo haba noqdo khayr kaloo laga wada sheekaysanaya haba noqdee bal caweyntii jaanibkaa laguma caweynayey markaa waa banaanideedii iyo bal istixbaabkeedii iyo inaanay karaahada rasuulka ilaahi wuxuu karhayay aanay sooba gelahaynba bal markaa taasba weeye ayuu imanka baabku u baabaysan yahay xadaثna cabdالlahi bn صbaaxi qaala xadaثna abu caliyin اlxanafiyu qaala xadaثna quraة bnu qala intadarna اlxasana waraasa calayna xataa qarubna min waqti qiyaami cabdullahi ibnu sabaax ibnu cabdilaahi waa nin reer bani haashim ay u tiiriyaan laakiin waa mawaalidoodii malaa cadar iibiyo waxba alcadaar bay dhahaan waa nin reer basro hiqo oo dadkii markaa atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii dhexo kuwoodii ugu waaweynaa ah bukhaari iyo muslimba waxbay kama wariyaan adigu ibnu maaja hunbaan kutubta lixdaa aanu riwaayo ku lahayn abu caliyin alxanafiyuna magaciisa cubaydullaahi bni cabdilmajiid baa laydhaha abu cali waa kunyadii alxanafiyuna waana reerkii reer bani xaniifa iid bal markaa waa nin reer basro ah magaciisa cubaydullaahi bni cabdilmajiid baa la yidhaahaa kolley cijri iyo daraaqun iyo qolooyin kaleba way tawhiiqiyaan waana dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeye oo jamaacadoo dhanba way xujaysatay ama kutubta lixdaaba waa ku wada sugan yahay laakiin cibaaradii baa ahayd taqriib saduuq laakiin dee wuxuu sheegaa muqadimadaba daraqun iyo cijri iyo qolooyin kaleba way tawhiiqiyaane bal waa nin dadkii nubala almuxadisiin kaba mida qurat ibnu khaalidna waa nin siqoon daabidood oo laga yaabo horor inoo soo aragnay ama inoo dambeeya qaala wuxuu yidhi ninkaas intadarna waanu sugnay alxasana xasan waa xasanu lbasri macnaa way sugayeenoo dee majlis buu lahaa cilmi oo cilmi kagaba qaadanayeen oo markaasay sugayeen majliskii bay fadhiyeen waraatha waa dib dhacay calaynaa wuu naga raagay wuu naga raagay xataa qarubna ilaan u dhowaanay min waqti qiyaami waqtigii marka uu majliska fadhiisto ee dee cilmigii uu nashrinayay iyo umuurihii kale iyo mawaacidiisiiba laga dhagaysto waqtigii uu kici jiray baabanu ku dhowaano oo kamay tegin iyaguna way sugayeen oo way fadhiyeenu fa jaa uu yimi faqaala wuxuu ihi isagoo cudur daaranaya dee waa ka raagay oo waqtigii u iman jiray uu kadib dhacay wuxuu ku dhow yahay baa waqtigii uu kici jiray dacaanaa waxaa noo yeedhay jiiraanunaa jaarka yagan haa ulaahi kuwana oo de waa ictidaar imaka tan iyagii buu cudur daaranaya wuxuu leeyahay sababtii aan u hadhay maaha wax kale ee jaarka yagan ayaa noo yeedhay oo saasaan ku raagay uma qaala wuxuu yidhi isagoo fadhigan ay fadhiyeen waqtiguna oo bacda alcishaayiba dee bal maalan taas way raageenoo waa kuwan isagiina raagsadeen waanay fadhiyeen inay kol hadday khayr sugayeen khayr ay ku jiraan oo wanaag ay tahay bal taa isagoo u sheegayaa wuxuu yihi qaala anasun anas baa yidhi nadarna nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baanu sugnay ficilka nadarana kolley macnihiisaa isbedbedela waxyaalaha raacad ee dee kama dambeeyo xuruufta ka dambaysa daraaddeed imanka maanta xarf jarba kama dambeeyo waa kan mutacadiga ah in kolna nadara ilayhi waabaynu soo araragnayoo kaanii anduru ilayhi waa tan kitaabkeenna kusoo noqnoqota kolna fii baa ka dambayso nadara fiihi wow noqda bal markay nadara ilayhi ay tahay waa eegitaankii oo xaggiisii buu dayay weeye waana axaadiida aynu soo maray dhowaan anas iyo ibnu cabaas iyo kaanii anduru ilayhi haddii nadara fiihi laba yidhaahna macnaa waa tafakara fii weeye haddii yidhaha nadara fi lmri wixii uu fiirsaday oo iyadu tafakur bay noqotaa haddii nadarahu la yidhaahna macnaa intadarahu weeye waa sugayoo unduruuna naqtabis min nuurikum qur-aankaba tanna waa taasoo waa tii intidaarka ahaydo waayo waa kan waa mutacadi oo xaraf ka dambeeya ma jiro nadarnaa waanu sugnay weeye markaa ayuu noqonaya waanu eegnay maaha annabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay daata leylatin habeen xataa kaana ilaa uu noqday shadruleyli habeenka barhkii yabluqu inuu gaadho oo macnaa waxaabuu noqday oo kuma dhawaaday waqtigu habeenka kale barhkii inaan gaadhno salaadii cishayna way sugayeen fa jaa wuu yimi fa sallaa lanaa ay liajlinaa buu u tukaday ama binaa bay la mid tahay bimacnaa bae uma khadabanaa waa kan waa cishaayi dabadi waa khayr iyo wanaag la sheegayo weliba cishaayi la raajiyey ayuu dabadi ahaa fa qaala wuxuu ihi alaa ina naasa dadkii qad sallow way tukadeen uma raqaduu waa dadkii dee aan halkaa dadka masjidka rasuulka joogay aan ahayn wayna salluuba ii taalla dee kolley laakiin markay tan maadi ay tahay laamtu way fadxisnaanaysaan sallow way tukadeen uma raqaduu way seexdeen wainakum idinku lam tasaaluu kamaydaan suulin fii salaatin salaadiina ku jirtaan ajri salaadeed idiin socdo mantadartumu salaata intaa salaadii sugayseen marka qaalalxasanu xasan baa wuxuu yidhi inay salaad bay ahayd oy sugayeen isaga cilmi iyo khayrkan kaley sugayeen waina alqowma qowmkii laa yazaaluuna kama suulayaan bikhayrin mantadaru khayr intay khayr u sugayaan ee khayrka ay sugayaan se darsigii iyo cilmigaas iyo bal uu yahay ka iyaga manceyaya ka manceeya inay laabmaan khayr bay ku jiraan oo saa dee ninkaa salaada sugayaaba salaad ugu jiro kii khayr sugayana waa wanaag iyo khayr qaala quratu huwa min xadiidi anasin can nabiyi sala allahu calayh wasalam kolley waa suu xaafid muxajar halkan leeyahay cibaaradan waa ina alqowma laa yazaaluuna daahirku waa inuu kalaam xasan yaho xasan ku taagay oonu dhaafsanayn laakiin qura wuxuu raaciyey oo isagu meeshan xoogogaal u aho dee aqoonde meeshii waa raawigiisiibe huwa min xadiidi anasin waa intan dambana yaanu aan sheeginba anas xasan e waa xadiidkii anas can inabiyi sala allahu calayh wasalam bal intan dambana waa inay iyaduna marfuucuun tahay daahirka lafdiga hore inuu kalaam xasan yahay haba noqoto waa sida bal sharaxa iguba sugan maan eegin sharaxyadii kale oo waqtiga ay ugu yaraan daraaddeed ee bal waa daahirka kalaamkiisaan ku soconaynaa waa intan dambana qura waa raawgiyo isagaa dadkii kale uga warar badan oo dadkii waxay u qaadanayaanba inuu kalaam xasan yahay waa xadiid anas can nabiyi sala allahu calayh wasalam xadaثna abuyamani bal waa xadiid kale xadaثna abuyamani qaal akhbarana shucayb can الzuhriyi qaala xadaثanii salim bn cabdالlahi bni cumara wa abubakr bna abi xasmata manaa laba nin buu ka wada warinaya xadiidka zuhri baa ka wada warinaya waa laba taabici midu waa sulaymaan saalim ibnu cabdillaahi ibnu cumar midna waa abubakar ibnu sulaymaan ibnu abi xasma abu xasmahani waa awowgii kollay dikrigiisu baabu samari bilcilm oo kitaabulcilmi habuu inooguba horeeyey labadoodaas baa waxay xadiidka ka wada wariyeen ana cabdillaahi ibnu cumara qaale inuu yidhi waa xadiidaynu hore u soo maray kitaabulcilmi baan kuba soo maray wax dhoweydna yaanusan u dhammaanee dhowaanna waan soo aragnay sala nabiyu sala allahu calay wasalam salaat alcishaai salaaddii cishaai baa rasuulka ilaahay tukaday maalkii cishaaigaynu intanin ka kooban fii aakhiri xayaati waa waqtiyadii uu wafaadi doono falamaa sallama markuu salaadii ka baxu qaama nabiyu sala allahu calay wasalam maxalushaahidku waa intan salaaddii cishaayu ka baxuu khayrka sheegaya cilmigan sheegaya waa intan weeye maxalushaahidku waa salaaddii cishaayi dabadeed faqaala wuxuu ihi ara-aytakum bal waxay iga warantaa leylatakum haadii habeenkiinan iyo waxyaalaha hadhow iyo muddo dheer marka laga jooga iman doona waa ka sheegayo fa ina ra'sa miatin boqol sannadood madaxood macnaha habeenkan marka laga tiriyo marka boqol sannadood ay gow noqdaan iyo boqol sannadood laga joogo laa yabqaa ma hadhayo miman dad huwa isagoo alyowma maanta calaa dahrilardi dhulka korkiisa ku sugan axadun cid ka hadhaysaa ma jirto macnaha dadka dhulku way wada dhammaanayaan ibnu cumar baa wuxuu ihi fawahila naasu dadkiibaa way qaldameen kolley wahiila fazacana way timaadaa halidana way timaadaa dee nasiyana kolkol waa loogu fasiraabe imanka halkan dadkiibaa ujeedadu waxay ku qaldameen oo dee waa fahamkiiyo siday u qaateen fii maqaalati rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay maqaaladiisan iyo hadalkan uu yidhi uu yihi laa yabqa minman huwa alyowma calaa dahri ilardi axad ayaa waxay ugu qaldameen ay u qaateen ay moodeen ilaa maa yataxadauuna waxay kuba sheekaysanayaan oo min hadi axaadiii axaadiian can miati sana waxyaalahan imika ay dadku ka sheeg sheegaan boqol sanood marka la gaadho dadkiibaa halkan bay dee si qaldan uga fahmeen oo ay u moodeen oo macnaa maxay ahayd barhkood baa waxay lahaayeen boqol sanood marka la gaadho adduunyadii waa la rogaya way dhammaanaysaa bal saxaabigii abu mascuud ilbadriya baaba taa yidhi oo cali bn abi aalib isna radia allahu canhu baabaa ku radiyey oo ku diiday taase bal waxa weya dadkiibaa waxay u qaateen arrintu inuu yahay in dee adduunyadiiba lagu kala tegayo adduunyaduba inta ay ku dhammaanayso arrinkuna taa ma ahayn buu leeyahy cabdilaahiye wainamaa qaala nabiyu sala allahu calay wasalam rasuulku taa muu odhan ee wuxuunbaa buu yidhi laa yabqaa ma hadhayo minman huwa alyowma waa dadka markaa nool weeye ee minman huwa alyowma calaa dahri ilard yuriidu bidalikana wuxuu la jeeday annaha taqriibu inay goynaysa muddadaasi dalika alqarn oo qarnigaasi uu dhammaanayo ama dadkii xataa habeenkii maalinteedii dhashay ama habeenadii ka dambeeyey iyagu kuma jiraan waa ciddii noolayd markaas ee dhulka joogtay ayuu leeyahay ee dee dadka ahayd way dhammaanayaanoo wax markaa intaa dhaafaya maba jirto dee waana tii aan soo sheegnayo saxaabigii ugu dambeeye la dabdiyay abu tufayl isaguna aqwaasha kii ugu dambeeyey barh baa kaba sii horreysay boqol iyo tobankii jiradu dhinto markaa boqol lagaba joogo bal imanka arinku waxa weeye xadiidkana waa taa aynu marar soo marray ee maxaa jira labada xadiidba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo salaadii cishaayey tukaday ayuu dadkii la hadlay cilmi buu sheegayey khayr buu sheegayey marka haddii dadku ay ku soo jeedaan wax khayra wax cilmiya ay kuba soo jeedaan maaha karaahadaa hore maahae dee waa shay khayro iyo wanaagum weeye ee waxaa la diidayaa waa xadiidkaa mubaaxee wax nafci uu leeyayba aanu jirin iyo soo jeedkaa wax faa'iido uu leeyay aanu jirin ee hadhowna ay ka dhalan karto in cibaadadii wey salaadii ama qiyaamuleelkiiyo wixii ruuxii uu kaba seexdo ay kaba dhalan karto bal taasba weeye kollayna mala qolooyinkiina sharax haysta waa arki kartaan hadalka imaam nawowi uu kaba soo naqliyey qolooyin oo ay leeyihin bukhaari waa saaxib alkitaab ayaa xadiidkan iyo waxay u xujayseen ciddii isaga raacday khadir inuu dhintay oo dee bal hadduu soo gaadhay waqtigii rasuulka ilaahayna boqolka aanu soo dhaafin bal hadduu markaa soo gaadhay weye dee hadduu waa ka horreeye taasoo kale uu markaa imaamna uu leeyahy waljumhuur calaa khilaaf adugu bal imanka masalada waxaan filayaa horena waan usoo yarishaare waa masalo dee taaliif labada dhinacba uu jiro kollayna marka laga gaadho axaadiida lambiyana dee tarjama u dhigan doona xaafidna halkaa waa dheereeya insidaad safaxa walow kitaabkiisa isaaba malaa mualafka araba uu noqon laho waxyaalahu kagaba hadlaye bal xataa ibnu salaax iyo keyr baa kuwa tiriya waa dhintayda shirdima qaliila min almuxadisiin inay leedahaye bal markaa arinku sedayn waa daliil cadoo de ay uba xujayseen taasba in oo imanka tane imanka hadalkan waxaan leeyahay ma sii furfuraye bal waa kan waxyaalahay kaga jawaabina lakiin de xadiidkan baa loo dariishaday hadduu xataa soo gaadhayna dee inaanu waqtigan soo dhaafin bal khadir babu samari maca dayfi walahli waa baabkii inoogu dambeeyey taa hore waxay ahayd khayr iyo fiqi iyo taasoo laguma soo jeedo ruuxii waa caweyntii dee dayfkii waa dad marti oo kuu yimi waa suuryadoodii iyo dee muxadaadoodii iyo sheekayntoodii iyo bal taas oo kale waa shay wanaagsanoo dee cunto oo la siiyo lagaba aamuso waxaa dhici karta suuryadii way kala dhimantay taaniiskoodii iyo taasi waaba arin waana cishaai dabadiyo waqtigaas ehelkaagii waa zawjadii caruurtii oo kaleoo dee laba sheekaysta ama waxyaalo la isuma sheegaya ama taas oo kale bal markaa taas iyadna waa wax laga soo reebaya karaahadii aynu soo marray taas buu baabkeedi yahay xadiid buu inoo keenaya kollay isagoo intan ka dheerna inoo imanaya alfaadihiisuna malaa meelo qaarkood dde u baahane laakiin kol aduu meelo kuma imanayo maqsuudkiisun baan eegaynaa laqabadana bal wixii aan ku toosin karun baan toosinaynaa waayo meelo qaarkood baa dee xagga laqab ahaan xataa joogsiiskaba leh xadaثna abu nucmaani qaala xadaثna muctamir bnu sulaymaana qaala xadaثna abi abi waa sulaymaan taymi sulaymaan ibnu darkhan qaala xadaثna abu cuثmaan can cabdiraxmaan ibni abi bakrin abu cuثmaan inahdina marar kala duwan baynu soo maroo dhawaaba xataa mararka qaarkood cabdiraxmaan ibnu mukhadram weeye cabdiraxmaankuna waa cabdiraxmaan ibnu abi bakrin sidiiq wuxuu yidhi ana asxaaba sufati qolooyinka dee asxaabu sufa waa meel hadhaysanoo masjidka ee rasuulka ilaahay xaggiisa dambe ku taalo dadkaa fuqaradii ay geli jireen kaanuu waxay ahayn unaasan dad fuqaraa fuqara oo baahan waana nabiya nabigu sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu ihi man ruuxii kaana waaday cindahu agtiisa dacaamu itnayni laba cuntadood falyada bihaaliثi mid saddexaada la tago oo macnaa ninka laba ruux cunto dhargisa agtiisa ay ku sugan tahay ruux saddexaadna way qaadi karaan oo uu ku gaajo bixi karaaye waa markaan dee wax kale rasuulka ilaahay aanu u hayn mid saddexaad isaga ha laba tago taasoo ha kaxeeyo wain arbacun ay wain kaana cindahu dacaamu arbacin weeye oo wain kaana arbacun macnaa dadkan joogay isaga maciisi hadday afar yihiinna fa khaamisin aw saadisin waa la jaray fa khaamisin aw saadisunna waabay rafcadna way shaaraane haddaan fa khaamisin aw saadisin ilaa xafujarkii oo camalkiisii la baaqi yeelay oo meesha ka maqan baa jiro macnuhu falyadhab ha la tago bikhaamisin ku shanaad aw saadisin waaba kolkol baaba dhici karta afar cuntada hagaag uguma filan hadday laba ruux lagu soo daro inay dee ku filaan karto kolla cuntadii baaba iska kooban oo dee mid shanaad way waxwa wuu noqon karaa haddii mid lixaad ina wixiiba ka wada yaraadaan baa dhici karta markaa waa tagui cuno mid shanaad ama mid lixaad oo haddii mid lixaad la idhaha laba ha kaxeeyeen weeye ama fa khaamisun falmadhuubu bih kan lala tegayaa khaamisun aw saadisun macnuuna xadiidka waxaa kuma sugan suudiyaha saaxibu irshaad saari halkan uu yidhaaho waxaa xadiidka lagaba qaadanayaa ninkii madaxda ahaa marka waqtiga masqabada iyo gaajadu ay jirto dadkii fuqarada haddii markaan wax kale loo hayn in dadkii ahla sacaa loo qaybiyo dadkii waxelayee dee iyagu waxaysay looba qaybiyo laakiin biqadri maa laa yujxifu bihim waxaan dee iyagana dee aan ijxaafiyo aan kuma ahayn wax ku culus oon qaadi karay noqon oo wixii ay qaadi karayeen qadar ay qaadi karayaan dadkii saa looguma qaybiyo bal dee dararkii iyo masqabadna way yaraanaysaa dadkiina markay cuntadoodii ruux soo geliyaan dadkaasoo meel lagu ururiyo laydhaa cunto badan ha loo doondoono iyo tana ka fududoo kama sahlan ee bal taasi way kuma sugantahay xadiidkii markaasaa muxuu yihi waina abaabakrin abaabakr jaa bialaaata abaabakr saddex buu soo kaxeeyeyba fandalaqa nabiyu ruwaadda qaarkood wandalaqa woobaa halkan ahayd rasuulka ilaahayna wuxuu la tegay annabiyu sala allahu caleyh wasalam bicasharatin dee dad kalena way kaxeeyeen dadkana waa taa aan sheegnay kolna way yaraadayeen kolna way badnaadayeen kol baabay dee dad fara badan noqonayeen qaala wuxuu ihi fahuwa waxaa le cabduraxmaan fahuwa damiirkuna waa lishani bacda waa dee cidan guriga ku suganna uu sheegaya fahuwa shaniye ana aniga iyo waa abi aabbaha iyo waa ummi hooyadii baa fidaari weeye guriga waxaa joogayna aniga aabbahay waa abubakrin hooyadii waa umuruumaan caashay isku hooye ahayn asma isku hooye may ahayne falaa adri ma garanayana cabdiraxmaan ibnu markaas dee malli ama abu cuhmaan inahdi baa wuxuu leeyahay qaala inuu yidhi wamra'atii inuu halkan ku daray xaaskaygiina dee xaasna waa lahaaye waxa weeye xataa rasuulka ilahi waqtigiisiiba cid uma dhasheene bal islaamkiisuna hadda waa dambeeyo maalintii beder xagga gaaladu ka soo jeedayo abubakar baa mar doonay inuu u baxay rasuulka u diiday bal markaas mar dambaa islaamkiisu ahaaye bal waxa weeye isaga iyo haweenadiisii iyo wa khaadimun ruux khaadima khaadimku mudakarkaiyo muanadka sibaa loo wada isticmaala baynana wa bayna beyti abi bakrin ruux khaadimo oo labada guri kama dhexeeyeyna waa jiray intaasaanu ku joogna abubakr laakiin saddex buu soo kaxeeyey waina abaabakrin ababakri tacasha cinda nabiyi sala allahu alay waslm martida wuu keenay cashaysii yidhe rasuulka ilaagtiisu kuma casheeyey uma labisa waa nagaaday xayu meeloo sulliyat ilcishaau ama xiina sulliyat ilcishaauba ama xataa sulliyat baan ujeeda ama sadee riwaayada kushmahayna xayu bedelkeeda waa sida shaarixuba leeyay ilaa cishaagii laba tukanayo uma rajacu la macnaa daahirku waxa weeye waqti aan dee malaa cashada horteed ama cishaaga horteed baabuu rasuulka ilaahi laba casheeyey iyagiibuu keenay ilaa cishaagii la tukanayayna waaba joogay uma rajaca haddana rasuulka ilahi buu la soo caweynayaa uu laabmay oo dee rasuulka ilaahi buu haddana dee waxa weeyaan inta badan aanu kaba tegi jireen xadiidkii tirmidi wariyey baa wuxuu kuma sugnaa cumar xadiidkii weeye rasuulkii ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaana yasmuru huwa wa abuu bakrin fi lmri min umuuri lmuslimiin isagio abuu bakar amar umuurta muslimiinta kamid ay ku caweyn jireen ay kusoo jeedi jireen waana macahuma waa lafdii tirmidi wariye bal haddaba uma rajaca wuu laabmaya falabisaba meelo baad moodaa kol yar takraar uu kuba sugayoo leenahayna meel dambe ayaaba kuba iman doonaan eegi doonaaye uma rajaca falabisa uu laabmay baan leenahay markaa si wax dee markii hore bal cishaaygii ama cashadii aan kaba dhignay waqti hore inay casheeyeen uu keenay dadkii haddana uu laabmayo falabisa waa negaaday xataa tacasha nabiyu sala allahu calay waslm halkan muslim oo kale waxaa ku sugnayd xataa nacasa nabiyu sala allahu calay wasalam uu ku raagay oo ilaa rasuulka ilaahay luloonayay ayaa muslim kuma sugnayd dee lafdigaa horena haddaan tacashaada horey tad markaa takraar bay noqonaysaa adugu calaa kulli xaalin intuu martidii keenay oo yidhi iyagii sooriyeeya ayuu rasuulka ilaahay kuba noqday isagii uu bacda alcishaayi xataa laba joogay oo halkaasuu kuba raagay iyagiina wuxuu islaa waa lasii cashaysiiyey fa jaa waa yimi bacdamaa moda intii uu tegay dabadeed mina leyl habeenkii maasha allah macnaa uu raagayo habeenkii iyadoo dee intii ilaahay iraadeeyay ay kaba tagtay ayuu yimi qaalat lahum imraatu haweenaydiisii baa ku tidhi waa umu rumaan wamaa xabasaka can diyaafika maxaa kaa raajiye kaa xabaasay dadkii martidaada ahaa aw qaalat adayfika macnaa waa iyadna jamci wuu inoo soo gelaya dayfkii waa mufrad mudaafe iyaguna mid wax ka badan buu kuba dhacayaa martidaadii maxaa kaa dibdhigay maxaad ugu iman weyday ee dee si aad dee ula cashayso qaala wuxuu idhi awamaa cashaytiihim miyaanad cashaysiin kollay taada dabadeed ya baa dhacday waxaa la arkaa meelo kalena kitaabkaynan kuba aragnay in waxaana jirta dee markay noqoto khitaab haweeney mu'anatha lala hadlaya ficilkuna maadi yahay dee waabatan akaltii iyo sharibtii iyo dahabtii iyo taas bay ahayd laakiin kolkol baa waxaa dhacdo dee la arkayna kalaam xataa ashcaarta carbeed iyadoo kasradii la jiido marka la ishbaaciyo kasradii ya-baa soo baxaysa imanka cashaytiihim baa inoo taalla ya-dan waxay kaba timi waa ishbaac kasradii oo la jiiday weeye bal markaa ashcaarta carbeedna waa laguma arkayo waa adigu kasrada ishbaaceedii weeye waanay dhacday haddii la gooyo imanka cashaytihim unbaabay noqon layd oo miyaadan cashaysiin qaalat waxay tidhi ama way diideen xataa tajaa waxay leeyihin de ninkii guriga lahaa baan doonaynaa ilaa isagu yimaado wax ma cunayno qad curiduu waana loo bandhigay oo dee dadka way u bandhigeen cuntadii ee fa aba way diideen qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan baa odhanaya fadahabtu waan tegay ana fakhtaba'tu waan dhuuntay wuxuu ka baqanayaa bihiina dee uu ogaanaa kale dabiicadiisana uu ogaa xidana waa lahay oo xaruuri u ahay oo laga yaaba hore inuu boodo horaha ugama soo noqdee kole waayo xidaa lagu yaqaanayba taase markaasuu ka baqdayba dee markuu taa ogaado isagoon cudurdaarkiisa ogaan oon hubsanayna iyagu iskaba diideen inuu kula kaco isagii markaasaan dhuuntay buu yidhi fa qaala wuxuu yidhi yaa gunthar na waa laftii un oo isagii waa tacdiib ahaan iyo tacsiir ahaan yaa qunharna macna waa kan qabiga ah oo doqonkow ama la-iibka ama jaahilka bal waxyaalanaintaba waa laguma fasire fajadaca waanu ka muuq dee waanu isagii uu dhuuntayba fajadaca waa sangooye macna daca calayhi biljadci weeye wuxuu ku habaarayba in sankiisa ama dhegtiisa iyo laba gooyo wasabba waanu caayey oo wuxuu u qaatay inuu waxa weeyaan isagii ku gaboodfalay oo martidii isagii halkii aanay uga soo dhaqaaqin xaggooda arrintu ay kaba dhacday taas buu yidhi oo de markii dambe uu soo baxo waayo xadiidku isagoo dheer buu dambeeyaa inuu kuba yidhi isagoo dhaariyey haddaad hadalkayga maqlaysa soo baxo deetuu yidhi bal weydii iyaga markuu soo baxay oo yidhi bal anagu wixii waan u bandhignay iyaga weydii markuu ogaaday xaggooda inay kaba timi cuntadii intuu kani uu qaala yidhi kuluu cuna laa hanii'an laa akaltum aklan hanii'an cunto bogaagsi dhahoo dee waxa weeya waxtar leh ma cuntaane cuna ayuu yihi iyagiibaa markaa waana waqti dambe fa qaala wuxuu yihi haddana abubakar dee intay yidhaaheen ma cunayna ilaad cunto wallaahi laa atcamuhu abadan weligayba maba cuna yuu yidhi iyaguna way dhaarteen oo ay xadiidku waa inoo kooban yahay halkan markaasaa markii dambe iyaguna ay dhaarteen ee dee arrintu ay noqotayba abubakar qaaduu soo fadhiisuu wax kaba cunay markaasay arrintani muuqatay rasuulka ilaahina mucjiso u ah abubakarna karaamo u ah oo waa imu lahayd haddaanu inay rasuulkii ilaahay raacin karaamadan muu heleebo dadka awliyada ah ama saalixiinta karaamaadkoodu rasuulka ilaahay mucjisadiisiibayino waa itibaaci shareecada ay raaceen ayay tani kaba dhalatay oo markaas oo mucjisay rasuulkiina uba noqonayaan ina waa raacidiisiibay tan kuma muteen iyagina karaama bay utahay waymulaahi waa aymulaahi ama waymulaahi ilaahay baan ku dhaartay ma kunaa maanaan ahayn cabdiraxmaan baa wade naahudu kuwa qaada min luqmatin luqmad ilaa rabaa waa ziyaadayay min asfaliha xaggeedii hoose akaru minha oo macnaa xeedhadii marka in laga cunaba way soo kordhaysay un xagga hore weliba intii unmaha waa intii inka badan ayuubay qaala wuxuu yihi markaas yacni xataa shabiicuu dadka way cuneen ilaa ay dhargeenba wasaarat waxaanay noqotay haddana xeedhadii cuntadii agara wax ka badan mima kaan qabla dalika markii hore looba keenay intii ku jirtay in ka badan baabay noqotay way ziyaaday banadara ilayha abubakrin abubakr baa xaggeedii eegay faidaa hiya wuxuubaabu arkay xeedhadii kamaa hiya siday ahayduun inay tahay aw akaru minha ama ay kaba badan tahayba intii markii hore iyadoo la dhergay hadda faqaala limraatii wuxuu ku yihi yaa ukhta banii firaasin reer bani firaasna waa reer kinaana ka mida kolley halkana qolooyinka ansaabta iyo kalaamkoodu waaba iskaga badan yahay ma jilibkaa reer bani firaas bay mise jilib ay walaaliyeen bay haweenaydu ahayd waa kalaamkoodi bal waxaan leenahay yaa ukhta bani firaasin ay waaxidata min bani firaas waa haweenaydan reer bani firaasay weeye oo haddii la yidhaha ya akha fulaan bani fulaan oo kale waa yaa waaxidan min hadihi alqabiila macnuu noqonaya ma haadaa arrinkani waa maxay waa sidee qaala waxay tihi qaalat laa ay laa shaya aquuluhu laka way waxaan idhaahaaba agtayda kuma sugnaanin wa qurati cayni bal dee waxaa laga yaabaaba intii aan la xarimin ee laba nahyin dee makhluuq laguma dhaartay inay ahaydba ishaydu dee waxa weye haddii aan qasab kaba dhigno quratulcaynna waxay cibaaro kaba tahay almasara iyo ruuxoo dee wax ka farxiya arkabee wa qurati cayni baabay dhaartayutee lahiya imaad waa xeedhadu alaana iminka akaru mid ka badan weeye minha qabla dalika bialaai maraat intii markii hore ku jirtay saddex laabkeed ayaaba ku jirta faakala minha abubakr markuu haddana arkay karaamadan iyo barakadan ilaahay ayuu wax dambe kaba cunay wa qaala waxaanuu yihi inamaa dali inamaa kaana dalika waa dhaartiisii hore uu yihi ma cunayo min ashaydaani shaydaan dee tasiinkiisii iyo taswiilkiisii bay ahaydba yacni yamiinahu uma akala minha luqmatan waa luqmu kaba cunay wax waa marka dee arrintan dambe ay muuqatay dee markii horena waxbuu kaba cunay si ay u cunaane uma xamalahaina way buuxdaaye wuxuu u qaaday ila nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay xaggii habeennimadiiba fa asbaxat cindahu waxay ku aambelisatay xeedhadii oo cuntadii ka buuxdaa rasuulka ilaahay agtiisa cabdiraxmaan baa hadalkii watee wa kaana waxaa baynanaa wa bayna qowmin annaga iyo qowm waxaa dhexdayada ahaa caqdun waa muslimiinta iyo qoom kale waa cahdi iyo hudno iyo malaa may islaamin be laakiin dee heshiis baa meeshii jiray dagaal la-aantiiyo taasba waqtina way ku mudaysnaa muddu kuba mudaysnaa famadalajalu muddadii ayaa tagtay heshiisku ahaa iyo caqdigu fafaraqnaa way yimaadeen iyagoo dad badan ah oo fafaraqnaa waan kala qaybinay weeye itnaa cashara rajulan ama itnaa cashara rajulan kolli malaa ruwaadu sanba barhkoodna way kuba wariyeen labiyo toban nin oo maca kulli rajuli nin kastaba oo minhum iyaga ka mida unaasu dadayiin allahu ilaahiyuna aclamu ogayay ka maca kulli rajulin nin kasta maciisa intaa macnaa waxa weya dadkii bannaaya yimi si dee sooryadoodna ay u suurto gasho ay u fududaato ayaa labiyo toban meeloodba ama labiyo toban ninna ay dee meesha ay horjoogo u noqonayaan baa loo qaybiyey nin kastaba dad dee ilaahay ogayay tiradooda ayaa laba joogtay xeedhadiina waa la keenay dadkii intaa leekaaya badnaa faakaluu minha ajmacuuna dhammaanba waxbay ka wada cuneen waa karaamo iyo dee mucjiso markii dambe rasuulka ilaahay marka ayay tagtay agtiisii haddana muuqato intii horeba ay kaba badnaatay oo kama qalan bal xadiidku mar kale waa inoo imanayaaye bukhaari xadiidkan imika shaygani walow dee imika hadalkan dhex maray diyaafadii iyo bal matalan wadahadalkiiyo inuu yimi iyo umuuraha caynkana oo dee markaa arrintan dee kuba tacalluqsan dayfkoodii ayuu leeyahay haddii laguma soo jeedo cishaayi dabadii ay too arrintu waa xaaje iyo baahio iyadna baasi kuma sugnaa dee arrintii kasii weyneyd ee khayrka iyo cilmiga iyo taasna ahaydna waa taas dadkii aimadeennii horena barhkood cilmiga mudaakaradiisii kolkol intay u fadhiistaan cishaayiga dabadii ayaaba subaxda loogu aadaamiyay sida cilmiga mudaakaradiisa iyo baltaa ay uba wadaan oo ay kuma kulmayeen ama majaalistii khayrka ay kuma kulmayeen markaanka wixii khayra bal matala ama t haba noqoto ama tii ka horeyse shay baasi kuma sugna ee wixii iska mubaaxa un wixii xaaraamta markasuu xaaraam yahay ayay titaa karaahada wallah subxaana wa tacala calaa aclam